kulligiin waa mahadsantihiin imaanshaha aad noo timaadeen iyo booqashada halkaan aad noogu timaadeen waxaan rabaa inaan idiin sheego go-aan go-aankaasoo nambarkiisu yahay hal oo soo baxay bisha tan january saddexdeeda oo maanta laakiin kabinetka ama golaha wasiiradu ay ka munaaqashoodeen kadibna la baasgareeyey oo ah sharci ma aha laakiin waa siyaasadda guud oo macdanta taasoo ku qeexan dastuurka dowladda puntland iyo dastuurka dowladda federaalka dastuurkaasoo ah kan kumeel gaarka sidaanu u qoran yahay markaan arkay dastuurka puntland qodobadiisa afar iyo konton iyo afar oo ka hadlaya hanaanka xukunka iyo sidoo kale khayraadka dabiiciga ee dowladda puntland markaan aragnay qodobada konton iyo afar iyo boqol iyo afartan iyo laba ee dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed markaan aragnay baahida loo qabo horumarinta arrimaha dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadaba waxaa hay-adda macdanta iyo shidaalku sheegaysaa dowladda puntland waa u madax bannaan tahay baarista soo saarista maaraynta iyo ka-faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah ee ku jira xuduudaha badda iyo beriba cidnana marti ugama aha dowladda puntland waxa ay soo dhaweyneysaa cid kasta oo danaynaysa inay ka wada hadlaan arrimaha baarista iyo soo saarista shidaalka sida saliidda ceeriin iyo gaaska dabiiciga ah iyo macdanta ku jirta xuduudaha badda iyo beriga dowladda puntland dowladda puntland waxa ay ogeysiineysaa cid kasta oo gasha ama isku dayda inay baarto gurato amaba dhoofiso macdan dhagax ama dhuxul dhagax ruus la-aanta hay-adda shidaalka iyo macdanta inay mudanayso ciqaabaha ku yaala xeerarka kala duwan ee ciqaabta ee dowladda puntland sidoo oo kale waxaa hay-adda shidaalka iyo macdantu soo dhaweyneysaa sanad siinaysaa cid kasta oo doonaysa inay baarto soo saarto kadibna dhoofiso macdanta iyo shidaalka ku jira xuduudaha dowladda puntland dowladda puntland waxay mar kasta diyaar u tahay sida waafaqsan dastuurka dowladda puntland iyo kan kumeel gaarka ah ee dowladda federaalka soomaaliyeed inay dowladda federaalka soomaaliya kala xaajooto arrimaha shidaalka iyo macdanta marka ay dhismaan dhammaan dowlad goboleedyada soomaaliyeed oo dhan inta ka horeysa dhammaystirka dowlad goboleedyada soomaaliya oo dhan waxaa dowladda puntland ku dhaqmi doontaa waxaa dastuurkeeda uu u ogol yahay iyadoo la xaqdhowrayo kan federaalka sidoo kale hay-adda shidaalka iyo macdanta waxay soo gudbin doontaa sida ugu dhaqsaha badan siyaasadda guud ee horumarinta baarista iyo soo saarista shidaalka iyo macdanta oo si mug weyn uga qayb qaadan doona horumarinta dhaqaale iyo midka bulsho siyaasaddaas waxa weeye siyaasadda qodobkeedu yahay number one oo soo baxday maanta oo ay soo saardhay hay-ad waxay ka mid tahay qodobadaas waxa weeye qodobada la soo saaray maanta oo iyadana soo maray golaha wasiirada waa mid aanu anagu u madax bannaannahay hay-ad ahaan oo aanu u soo saaray danta guud oo dadka waana mid na faraysa ama ku yaala sidaan idiin sheegay qodobada aan soo sheegay ee dastuurka kumeel gaarka ah ee federaalka soomaaliyeed iyo dastuurka dowladda puntland waa mahadsanti